bal saxaafadeedkan aanu idinku yeedhnay saxaafadda ugu yeedhnay waxaanu u qabannay waxaanu dhegaysanay wax lagu sheegay war saxaafadeed oo uu jeediyey taliyaha guuda ciidamada ciidamada somalilan nuux waanu fahmi weynay ama waanu garan weynay waxa uuga jeeday hadday dhaliila cid ku taalla isagay ku taalla nuux bay ku taalla dalka waxa laga hadlayaa ee dhibaatee yaalla waa ciidamadii uu hanan kari waayey hadday baray qabteen iyo hadday buuraha joogaanba ciidankii uu hanan kari waayey ayaa dhibtiisii taallaa maanta ninkai hadlilaha maanuux inuu isagu iscasilaa hadduu qof yahay inuu iscasilaabaa ku habboon qaab kuu hadlina runtii may ahayn qaab wax qof biniaadam oo madax u hadlo nabadgelyada khatar bay ku ahayd hawl wax kastaba oo lawada khatar bay ku ahayd annaga waxaa lagu sheegay niman meel taagtaagan ma taagnine hawlihii aad dayacday baanu haynaa waxay markuu ka hadlayo caare qaabku uga hadlay wuxuu ahaa qaab ka duwan qaab madaxtinimo waxaa muuqatay inaanu caare ujeedahayna inuu beenujeed yahay ayaa noo muuqatay taasina may ahayn inuu qaabka hadalkaasi usoo dhigo hadday dee madaxweynaha isku og yihiinna way arki doontaa way caddaan doontaa haddii kale madaxweynaha mala tallaabo ka qaadi doona bay taa arrinkaa hadalkaan nuux ka hadlay markaanu ka jawaabno runtii halkan waxaanu ka sheegaynaa maanta in badan baanu warwareegaynay oo de hadallo badan aanu iska daynaynay in badan baana nuuxin laga warwareegayay mar hadduu isagu iskeenay miiska oo hadlay waxaanu leenahay horta nusqaani cidday ku taallaa waa isaga inta tagtay ee ka tagtay ciidanka qaranka isagay uga tagtay hadday tahay gure iyo hadday kuwa ka horreeye tahay iyo hadday caaro tahay intuba cadaalada iyo dulmigu kula kacay ayay uga ka tagtay annaguna wixii uu kala didiyey baanu halka u fadhinoo la dhoobdhoobayey oo suldaanka guud iyo guddidii uu hogaaminayay halka u fadhiday arrinkaas haddaan lala ogeyn waxaan la nuuxin inu tallaabo laga qaadaa nuux deg deg cidda hadday ciddu gacanku dhiigla tahayna waxaan leeyahay nuux baa gacanku dhiigla ah gacanku dhiigla waa adiga adaa boqolaal dilay hadduu cidda khayr mas-uul tahayna caarana dee ninkii xilka u dhiibtay hadduu gacanku dhiigla yahay ee u magacaabay aduu ahaa calankii joogay laamiga bariga maanta ceergaab uu yaallaa cidda ku soo xeraysana waa nuux waxaanu leenahay haddaanu kula qabin madaxweynahan waxaan u soo jeedinaynaa nuux inuu maanta tallaabo ka qaado deg dega xilkana laga qaado arrinkaasu dee wuxuu dhalo nuuxow aday kuu taallaaye yuu kula qadhaadhaan wixii ka soo baxa hadalkaa maanta aad tidhi waxaan leeyahay madaxweynaha war ciidanka intiisii dabaraa nuux bay ka sii socotaa inta tagtayna isagay ka tagtay haddaanad dalka dabaqabatayn oo aan deg deg wax looga qaban maqash bari iyo galbeed iyo meelba waa qaylinaysaa dee kubaddu hadda hadda joogi mayso nabadguddo halkaa keliya hadday meel meel xaggalu siraadato meel walba waa imanaysaa waxaan leenahay sayid maxamed cabdullahi xasan baa waktigiisii nin xero ku xereeyey xeruu ku xereeyey wuxuu yihi waa la dilayaa ninkaa ee aroorta ooda aada ugu adkeeya markaasaa lagu dhacmiyey oodii markii cid waliba ka ruuxday buu keligii isla hadlay wuxuu yidhi waa lay dardaar warinayaa darajada iyo awg cirku waa daruuraynayaa gooruudi iyo awg aniga iyo daraawiish midkii dhiikadii iyo awg nuux waxaan leeyahay waa dardaar warinaysaa ee carre haddaad soo qabanayso hadduu fasax ku yahay haddaanu cidlo joognayna haddaanu ka baxnay dadka reer somalilanna waxaan u sheegaynaa haddii cid dembi lagu qaadayo dembiilaha ha lagu qaado cidda dembiga leh nuux wuxuu istaahil ku yahay in la geeyo heeg jamhuuriyaddii somalilan lalahaa ee la odhanayeyna maantuu burburiyey sidaa darteed waxaanu dadka u soo jeedinaynaa kuwii wax xasuuqay iyo kuwa uu had yeer ula soo socdo xasuuq qaba waxaanu leenahay dacwaddiisa ha loo gudbiyo heeg oo caalamka ha loo bandhigo madaxweynahana waxaanu leenahay ha ku darsamayn ninkaa ha raacin haddii wax ku hadheen ha raacin ee ka soo hadh oo tallaabo ka qaad oo dadka tus inaad madaxweyne u tahay haddaad reernimo reer tihiinna oo dee habarawalnimo ku hadlaysaan oo ku hanjabaysaanna dee waxaad doonaysaan fuliya dinkama hor joognee haddaa fasaxu tihiin wixii aanu qabanayna odaygayagii ismaaciil muuse berigi yidhi halkan markii maxamed siyaad barre hanjabaadda iyo madaafiicda iyo isu kookaayo daba dhigay nabadgelyadii aanu dacalkaa ku haynay guntiga ku xidhaynay xarigga maantan ka furay muuse iyo muxuu ahaa nuuxba waxaan u sheegaynaa haddii nabadgelya jirtay xariggaanu haynay oo aanu cidlo taagnayn waxna aanaan tarayn xarigga maantaanu ka furay ninkii soo dabaalan lahababa isagay u taallaa waxaan xasuustaa gabayo xasan tarabi ahaa waraabacii ayay ka soo carara aabbooyiin carruurta- carruurtaasaa lagu sabaayay ka caqli weynuunku jaranka ciidanku hadduu annagana doonaayo fadsax buu yih maanta ha nala ballamo gadhow lagu sii daaya gafurdhaaf waa bilahi tawfiiq waxaannu leenahay nuuxtaani gacmaha haddii lagu hayey maantaanu ku fasaxnay oo aanu aan- wixii aad samaynayso carri maanta ku samay Een, wuxuuna yidhi ninkii geela ku soo heestay walleedeeroy wax dambeeyaba darka ceelkiiyo dowgu waa nabad buu yidhi haddii sariirtaada hargaysi nabad tahay waa ku soo gaari da- doontaa gacondhadu